In ka badan laba kun oo doolar ah ayaa lagu wareejiyay guddiga abaaraha ee gobolka Awdal. Deeqdan lacageed ayaa waxaa iska soo ururiyay arday afartan sano ka hor ka baxday dugsiga Sheekh Cali Jowhar ee magaalada Boorama. Qaar ka mid a ardaydii lacagtan iska soo ururiyay ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin dadka abaaraha saameeyeen.
annagu waxaan nahay group la yidhaahdo isku fasalka ahaa ee wakhtigaa ma garanaysaa een, ka baxay dugsigaa sare shacli jowhar muddo afartan sano kasoo iyaa kasoo wareegtay hadda dalka iyo dibaddaba way joogaa meel walba waxaan walaalaha iyaga markaa tabaalaysan ee abaaro ku dhaceen ku caawinaynaa akood yaroo xoogaa shilimoon ku urursanayd bangiga dahabshiil ayaan kala soo baxnay inaan dadka ehelka iyaga iyo qaraabada ee maaragtay dhibaatada soo gaadhay inaan ka caawinno wixii ita- itaalka iyaga ah markaa waxaan ugu deeqaynaa waxa weeyaan waa laba kun oo doolar in la isku damqadaana waa shay markaasi aad u muhiim ah oo dadka walaalihii ay isku damqadaan oo ay damiirkoodu kaco runtii kuwa damiirkoodu kacay unbaan annaguna ka mid nahay arday waxaan nahay walaalo ah oo afartan sano ka hor ka baxday dugsiga sare ee sheekh cali jawahar kuna howlan inay wixii ay tari karaan ehelkooda mar walba ay qabtaan Een, shaqada aan bilownayna markii waxay ahayd inaan dadka walaalaha yaga ee classmateka yaga ahaa ee dhibaataysan aanu iscaawisano Een, waxaan uga gudubnay inaan markaa dugsigii Sheekh Cali Jawhar oo dhibaatooyin fara badan iyo baahiyo badan ka jiraan aan wax ka qabano ilaahay fadligiisa ilaahay taana uu noo suurto geliyey inaan caruurta halkii ay fadhiisanayeen daabuurka lagu gelayay aanu dhignay marmar waana fadli ilaahay awood annagu aan leenahay kumanaan keensanin run ahaantii annagu galasmiidka waan iska warhaynaa dhexdeeda waxa weeyaan kuwa- kuwayga xanuunsanayaa sa- raashin saddex biloodaan siinaa waxa weeyaan geeridoo kale hadday noogu timaado waan ka qayb galnaa farxadda oo kale waan isku garab joogsannaa waxa weeyaan maanta markaa waxaan garanay in walaalaha gobollada awdal iyo sirir ee abaaruhu ay ku dhaceen naafiyeen in sida walaashay ay sheegtay sani xaaji axmed miisaan aan ugu deeqno laba kun oo dollar oo ka soo saarnay lacagteedii dhigaalkii loo taalay marka iminka waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha labadii kun oo dollar Xubnaha guddiga abaaraha gobolka Awdal ayaa u mahad celiyay ardayda soo gaarsiisay deeqda lacageed.
waad mahadsantihiin horta ilaahay ay nagaa jirsiiyo waxa weeye dee dadku inay wax istaraan waa mina sharci waxaana inoo keentayna waa sadaqada la baxaysa ilaahay ay naga aqbalo horta waxaan ina haystaa waa dembigeennu inay wax kale maaha iminka so- saddexdii sano afartii sanoba mar bay dhacaysaa abaartu iminka waxaa laleeyahay waa tii ugu adkayd inta beryahan ahayd sababtoo biyo lama hayo baad lama hayo oo xoolaha dadka ka daran xooluhu ay cunaan male kolkaa ilaahay subxaanahu watacaala ay roob ha inoo keeno allahuma aqisnaa allahuma aqisnaa allahuma aqisnaa ilaahay roob ha inoo keeno dee waxaan leeyahay waa guruubyadii kale anaga ka baxay una ku dayda guruubkan maanta nala joogo in sha allahu tacaala dadka ha la soo caawiyo dadku caawimay u baahan yihiin ilaahayna roob ha inoo keeno anuu haddaan yar kaftumo saddex tiim baan la galaashaayo qola kuwaasay haayeen qaarna kuwii jaacadday haayeen qaarna kuwii masartii haayeen labadii u dambeeyey ee xataa masartii iyo digriidaan kala hayn xataa isma whatsappka isku jirnaa isma dhaqan ilaahay loo sahlo horta in idinkoo maanta afartan sanno afartan sanno ka hor dowladdiis dowladdiis yaadara horta waa ilaahay maadi wani waa nigu bogaadinayaa horta qoladiinan dhan waan idiin mahad celinayna ilaahayda barakeey waayo noocan oo kale ma jirate waa noo- waa wax lagu dayan kara weeye wixii hadayseen wixii mataqaanaa hadaysheena waad keenteen cid kastaba hal doolar ha ahaatee hadduu qofku bixiyo dadkaeenaa maanta dhibaatadu haysato waa loo gurman karaa waxna waa la siin karaa waxaan baaq dheer u diraynaa dowladaha jaarka inay si deg dega ugu soo gu- gurmadaan dadka walaalahooda ee ku tabaaraysan awdal iyo salil Ma ahan markii ugu horreysay oo ay ardaydan ka qayb qaataan howlaha samafalka ah ee ka jira deegaanada Somaliland.